deegaanka sumadale oo qiyaastii afartan kilomitir u jirta degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaan ka jiran adeegyada asaasiga ee bulshada sida biyaha oo ay u doonan jireen dadka deegaankaasi masaafo aad u fog balse hadda waxaa xarigga laga jaray ceelbiyood masaajid iyo goobo kale oo muhiim u ah bulshada ku nool deegaankaasi munaasabadda xarigga looga jarayey adeegyadan asaasigu ee bulshada ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta deegaankaasi odayaasha dhaqanka shacabka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo hadallo kasoo jeediyay munaasabadda xarigga looga jarayey ceelbiyoodkan waajibkiin inaad gudateen khayr alleh idin siiyo dadku waa walaal waa diris waa isla dhashay wixii soo siyaada oo hormarah na wuxuu isleeyahay inuu iskula duceeyo oo isla xirig jaro meeshaan waxaa laga dhisay tuulad waxaa dhisay dad ahlusharafa oo ganacsata oo xaajiyaala oo deegaankan uu ku soo koray waxa ay sameeyeenna dadka ka malehe waa ugu deeqaayeen mug ayaguna way mahadsan yihiin waxaa layskugu yimid mashruucan oo meeshan sumada la yidhaah ceel looga qoday ceelkan bulshada ayaa qoday dabcan dawladduna way ku kaalmaysay weyniye maanta inaan ka soo qayb galo kulankan quruxda badan oo ka jira degmada sumadaale waxaan uga mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay waxaan uga mahad celinayaa dhammaan guddoomiyaha saraakiisha xildhibaanada agaasimayaasha kulli salaan kadib allah ayaa ku mahadsan wanaaggan beesh maanta halkan ka dhacay in laga hirgeliyo deegaankan quruxda badan leh bacdallaah waxaa mahadsan cid kasta oo wanaaggan ka shaqaysay oo ugu horreeya walaalkayn xaaji xasan oo buddhig u ahay wanaagga meeshaan ka jiro maxaa yeele meesha haddaan laga samaynin ceelbiyood haddaan laga samaynin adeegyada kaloo horumarneedo amba waxbarasho leh amba caafimaad leh ma suurtagelayso biyuhu waxaa waaye aas-aaska nolosha waaye
inaan goobjoog u ahaanno horumarinta ay la timiday deegaankan ama degmadanba maantay sannad kadib in dadkii maalintaas joogay madaxdii maalintaas joogtay in ka badan in ay maanta joogto taasna waxaa muujinayso dadka sharafta badan ee deggan ee deegaankan sumadaale waxaan rabaa inaan kala hadlo dadka deggan ama deegaanka sumadaale waxaan rabaa inaan u sheego waxaan rabaa inaan u sheego deegaankan sidii horeba aan ugu sheegay deegaankan waxaan rabnaa inuu noqdo deegaan dadka soomaaliyeed u siman helidda ceelbiyoodkan ayaa dadka ku nool deegaanka sumadaale waxay uga dhigan tahay wax weyn maadaama muddo ka hor uu deegaankan lahaan jiran ceelbiyood